gudsimaha madaxweynaha ahna gudoomiyaha baarlamaanka dowlada koonfur galbeed soomaaliya doctor cali saciid fiiqi ayaa aqalka madaxtooyada magaalada baydhabo ka qaabili wafdi heer sare oo ku dareeriya hay-adda save the children oo baydhabo hadeeri dowlada koonfur galbeed soomaaliya madaxda hay-adda save the children weliba ee kula hadalay arrimo iyo kumidayn mashaariicda ku wadan deegaanada koonfur galbeed sidii la kordhii lahaayeen gaar ahaana kaalmada dadka bugtaale iyo nafaqada awlaada markiisoo kulanka hadleeda kuliyad waliba warbaahinta faahfaahin ku siiyey wasiirka wasaaradda qorsheynta dowladda koonfur galbeed soomaaliya maxamed xasan fiiqi waliyaabo kulan kalan ku hadalay wasiirkayaasheegay intay dowladda koonfur galbeed iyo heedda seefada jildaran iyo iska afgorodeen in caqabadaha dhaqaale adduunka ku jara si wadajira lanku gudubaa waxaa magaalada baydhabo soo booqasho ku yimid wafdi heer sar ah oo uu hogaaminayay madaxa hay-adda save the children oo ka socday dalka ingiriiska ama u k oo runtii ahayd markii ugu horreysay oo soo booqdo soomaaliya gaar ahaan dowladda koonfur galbeed deegaanadeeda marka waxaa runtii qaabilaadaasi hogaaminayay kusimaha madaxweynaha ahna guddoomiyaha golaha wakiilada koonfur galbeed mudane doctor cali saciid faqi waxaa kaloo ka soo qaybgalay kulanka dhanka dowladda koonfur galbeed wasiirka gargaarka iyo maareynta musiibooyinka wasiirka caafimaadka wasiiradda haweenka iyo arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka wasiiradda waxbarashada iyo wasiirka qorsheynta dhinaca hay-adda save the children waxaa hogaaminayay nin la yidhaahdo madaxa hay-addaasi save the children oo dhinaca ingiriiska ah muazam malik marka wafdi ballaaran bay ahaayeen waxaana laga wada hadlay arrimo aada muhiim uga ah shaqooyinka iyo howlaha ay ka wadaan soomaaliya guud ahaan gaar ahaan koonfur galbeed waxayna soo booqdeen inta aanay kulanka dhicin ka hor shalay iyo maantaba booqasho ku jireen inay soo booqdaan goobaha ay ma aragtay brograamyadooda ama barnaamijyada ay wadaan ay ka socdaan magaalada baydhabo waxayna runtii aada ugu qanceen shaqooyinka wanaagsan ee ka socda baydhabo iyo howlaha ay save the children oo u k ay ka wado magaalada baydhabo hadday noqon laheyd caawimaadda ma aragtay qaxootiga iyo dadka barakacyaasha iyo hadday noqon laheyd kaalmada ilmaha loo fidinayo hadday noqon laheyd dhanka caafimaadka dhanka nutritionka iyo meelo kale oo aada u fara badan waxaa laga wada hadlay runtii aada looga wada hadlay in hadda iyadoo weliba ay jirto dhibaato dhinaca dhaqaalaha ah oo soo food saartay adduunka ama hay-adaha kaalmada bixiya maadaama ay la joojiyey kaalmadii ay u s aidka ama maraykanka ay siin jireen hay-adahaasi u fidin jireen oo ay ka fulin jireen guud ahaan soomaaliya gaar ahaan koonfur galbeed soomaaliya in haddana inta la la heli karo ama inta la helay oo hadda loo ogol yahay in ay ma aragtay budgetkooda uu noqdo haddana in muhiimadda gaarka ah la siiyo meelaha ugu daran oo ay ugu baahan yihiin kaalmada hadday noqon lahayd dhinacan ma aragtay koonfur galbeed barakacyaashooda xagga ma aragtay kaalmada ilmaha iyo ilaalintooda iyo waxbarashadooda hadday noqon lahayd runtii aada iyo aad ayay kulankaas wuxuu ku dhacay jawi aada u wanaagsan oo dhinaca dowladda koonfur galbeed waxaan ballan qaadnay in aan gacan ka siino sidii howlahooda sida ugu wanaagsan ay u gudan lahaayeen oo loogu fududeyn lahaa iyadoo taasina ay tahay runtii dardaaranka madaxweynaha koonfur galbeed mar walba in hay-adaha aanay la kulmin wax caqabado ah oo hor istaagi kara ama hakin kara shaqooyinka ay ka wadaan deegaanada koonfur galbeed wafdigan sare ee ku dareeray hay-adda seftal jildare oo hadeeri magaalada baydhabo ayaa waliba kabeeg maase xilla hay-adda iyo wajahayta dhaqaale xumo kulid markii dowladda inkuwiina tbs dhaqaalaha ee maraykanka madaxweynaha dalkaasinya donald trump soo ku jaraday taasna weliba yaaqabad ka nagatay wadamada saboolka ay haddan taageeraasi oo hadda caqabado badan wajaheenna